أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa subax talaado ah saacadda istuudiyaheenna waxa ay ku beegan tahay sideedda subaxnimo oo gow ah waana kow iyo labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena caalamka saakay kuwada ugu waaweyn howlgal qorshaysan oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho askar iyo shaqaale dowladeed oo silibiyiinta kenya ah ayaa bakhtiyo iyo dhaawacyo ku noqday weeraro kala duwan oo ka dhacay gobolada mandheera iyo gaarisa ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta kenya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa culaysyo iyo cadaadisyo xoogan kala kulmaya dowladaha gaalada caalamka ee taageerada siiya kooxdaas murtadiinta in ka badan boqol qof oo ka mida bulshada ku dhaqan degmada badhaadhe ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo uu usoo gabagabeeyey maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose askar taa'ibinaha oo ka soo baxay safka cadowga allaah ayaa isu soo dhiibay wilaayada galgaduuda wilaayada gado ayaa dowro diini ah usoo gabagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala deegaano ka tirsan wilaayadaasi haweenka ku dhaqan deegaanka xaranka ee wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyado ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira farumaha hore ee wilaayadaas iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray magaalada muqdisho midowda yurub ayaa hakad geliyey dalku galka etoobiya xilli uu sii xumaanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya xukuumadda xabashida etoobiya iyo gaalada yurub
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkii dunida oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa saakay ka dhacay magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku saabsan askar iyo shaqaale dowladeed oo ah silibiyiinta kenya oo baktiyo iyo dhaawacyo ku noqday weeraro kala duwan oo ka dhacay gobolada mandheera iyo gaarisa ee ku hojira gumaysiga kufaarta kenya walaalkan cali aadan cabdulaahi cali yare xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya howlgalladan isugu jira dagaallo toos ah qaraxyo duqeyn iyo kamiin waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolada mandheere iyo gaariso ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyeedda kenya aanu ku horeyno gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay ka fuliyeen xaafadda galmudug ee magaalada muqdisho waxay ku dileen murtad lagu magacaabi jiray maxamed ibraahim cali oo ahaa mas-uul ka tirsan waxay murtadiintu ugu yeeraan wasaaradda awqaafta sarkaalkan ayay mujaahidiintu ka toogteen qeybaha sare ee jirka taasi oo sababtay in isla goobta uu ku dhinto sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho holac iyo uuro ayaa isqabsaday xerada kadib markii madaafiicdu ay ku hobteen gudaha xerada sida ay sheegeen saraakiisha mujaahidiinta dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen askar boolis kenyaan ah iyo shaqaale dowladeed oo kirishtaan ah goobtaas oo kasoo horjeeda saldhigga booliska ee degmada ceelqalow ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga dowladda siliibeedda kenya inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku bakhtisay toban kufaarta kenya ah tiro kalena way ku dhaawacmeen sidoo kale mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen kolonyo siliibiyiinta kenya ah oo ka baxay magaalada wargaduudo kuna sii jeeday magaalada raamo ee ka wada tirsan gobolka mandheera gubashada waa gaari mutabiisha gaari kooyalana waa uu rogmaday gaariga qaraxa lagu burburiyey gebi ahaanba askartii saarneed dhimasho iyo dhaawac ayay noqdeen dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorshaysan ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo daacad u ah dowladda siliibiyeedda kenya taasoo ku taalla inta u dhexaysa magaalada libooya iyo deegaanka dhammaajaaley ee hoostaga degmada dhadhaab ee gobolka gaarisa dagaalka markii uu muddo kooban socday maleeshiyaadka murtadiinta xerada ayay isaga carareen dhimashada waa hal askariyo murtad ah kaasi oo lagu magacaabi jiray maxamed bashiir qorigii uu ku dagaalamayeyna mujaahidiinta ayaa soo qaniimaystay ciidamada mujaahidiintu waxay har iyo habeenba ugaarsi xoogan ku hayaan weeraro qorshaysana la beegsadaan cadowga allaah ee duulaanka shareecala dirirka kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka shukran akhwana caliyare munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe walaalkeen cusmaan dhuubo xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaasi inoo eegaya xafladda oo ahayd mid loo dhigay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay deegaanka xaranka oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib madarasada oo lagu magacaabo ubaya ibnu kacab ayaa ah madaraso laga hirgeliyey deegaanka waxaana qur-aanka ku barta ku dhowaad boqol ka mid a ardayda deegaanka xafladda loo dhigay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxgarad waalidiin maamulka madarasada iyo ardaydii qur-aanka dhammaysay ugu horeyn qaar ka mid a ardayda ayaa sameeyey bandhig للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مالتان ثم غين خاء waalidiinta iyo waxgaradka ayaa iyagana dhankooda ka hadlay xafladda waxayna si weyn u soo dhoweeyeen barashada carruurtooda ee qur-aanka kariimka Ee, marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaalaa yaanu ku mahadinaynaa ilaahaygii ina waafajiyey xafladda khayrka badan ikhtitaamka qur'aanka kariimka ay baranayeen wiilashaynii oo deegaanka ah Ee, mahaddiisa kadib ilaahay waxa ina leeyahay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakirin qur'aankaas inay akhriyaan waxaa sahlay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa u fududeeyey marka hore marka labaadna juhdi ee, waalidiinta iyo macallinka ay bixiyeen yaa halkan ku soo fadhiisteen oo qur'aan nooga akhrinayaan haddaan odayaasha nahay waxaan ballan qaadaynaa inaan aniguna daba istaagayno insha allahu tacaala aan garab istaagannahay shay macnaha la isku faana diinta umad alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta meeshan qabyaalad ma taalla qabiil ma taalla reer hebel ma taalla kitaabka ilaahay iyo sunnadaa nabiga yaan ku tiirsannahay waxaana lagu helay taayada ah nabadgelyada dhinaca kale haweenka ku nool isla deegaanka xaranka ayaa agabyo ay ka mid ahayeen caagadaha dahaaran buskud iyo agabyo kale waxa ay ku wareejiyeen maamulka islaamiga ah ee degmada jilib si ay kaalintooda ugu qaataan dagaalka lagula jiro cadowga allaah qaarkood ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus bismillaahi raxmaan raxiim maanta meeshaan waxaan keennay caagag saddexliyaal hootolan timir cimaamado buumooyin fanaanado waxaana ka tirsanahay deegaanka xaranka waxaana u keennay walaalaheen mujaahidiinta waxaana ku wareejinaynaa waaliga gobolka waa u duceynaynaa mujaahidiinta inuu kulligeeda ahlujanno naga dhigo dadka furanta jira aa u mahad celinaynaa ajir badan oo aan dhammaanayn ilaahay ha siiyo dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena dadka daafacay waxaa ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay jisa badan siiyo annagana waa garab taaganahay intaan inta ka badan inaan bixinaa rabnaaba maalin walba dhowaan ay ahayd markii sidaan oo kale haweenka muslimaadka ah ee ku nool magaalada jilib ay agabyo kala duwan ku wareejiyeen maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe iyagoona agabkaasi ugu tala galay in la gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka haweenka ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa kaalin weyn ka qaadanaya garab istaagga mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka shukran akhwana dhoomo madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa culeysyo iyo cadaadisyo xoogan kala kulmaya dowladaha gaalada caalamka ee taageerada siiya kooxda ridada soomaaliya walaalkeen xaarid cabdulqaadir xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya cadaadis siyaasadeed oo aad u xoogan ayuu wajahayaa murtad xasan gurguurta oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya saddex ka mid a dowladaha gaalada ee kaalinta weyn ku leh duulaanka shareecada dirirka ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa gurguurta dul dhigay awaamir adag arrinkaas oo xaalad hubantilaan siyaasadeed geliyay xukuumadda taagta daran ee ka jirta magaalada muqdisho dowladaha mareykanka ingiriiska iyo imaaraadka carabta ayaa murtad xasan sheekh maxamuud ku amray inuu joojiyo qariska xornimada siyaasadeed islamarkaana wadahadallo la furo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka qoraal ay ku saxinaayeen saddexdan dowladood ayaa xasan sheekh loo gacangeliyey iyagoona siiyay awaamir toos ah elowarado ayaana sheegaya in amarada la siiyay ay ka mid yihiin in isbeddel ballaaran uu ku sameeyo xukuumadda islamarkaana uu shaqada ka ceeriyo wasiiro iyo saraakiil ciidan oo aysan ku qanacsaneyn dowladahan saddexda ah sidoo kale saddexdan dowladood ayaa ugu guudiyey madaxda kooxda ridada in ay ka jari doonaan dhaqaalaha ay siiyaan haddii ay isbeddel muuqda la imaan waayaan muddooyinka soo aadan wararka ayaa intaa ku dareeya in mareykanka iyo ingiriiska ay xasan garguurta fareen in xeeraadda maaliyadeed uu ka qaado maamulka ridada puntland ee fadhigiisu yahay magaalada garowe islamarkaana uu hakiyo wax kabeddelka dastuurgaaleedka ku meel gaarka ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa la faray in uu la galo heshiis siyaasadeed islamarkaana si wadajir ah loo magacaabo guddi qaabilsan arrimaha doorashooyinka xoguhu waxay intaa ku dareeyaan in murtad xasan uu jawaab hooseese ka bixiyey amarka uga yimid dowladahan gaalada ah isagoona durbadii baa iclaamiyay in uusan siyaasadeyn doonin waxa uu ugu yeeray arrimaha horumarinta ee maamulka ridada puntland islamarkaana uu diyaar u yahay wadahadal ula galo murtad siciid cabdulaahi deni falanqeeyaasha ayaa aaminsan in xasan sheekh maxamuud uu wajahayo culays siyaasadeed midkii uga xooganaa abid waxaana magaalooyinka nairobi iyo muqdisho ka socda kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah maamulkiisa intaas waxaa sii dheer in dowladaha gaalada ee maalgeliya maleeshiyaadkiisana ay joojiyeen qaar ka mid a taageerada ay siin jireen waxaa dhanka kale la rumaysan yahay in guuldarooyinka militari ee maleeshiyaadka ridada ay kala kulmayaan furimaha dagaalka ay kusii darsameen dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo amni oo ay wajahayso xukuumadda taagta daran ee ka jirta magaalada muqdisho shukran akhoona xaarid in ka badan boqol qof oo ka mida bulshada ku dhaqan degmada badhaadhe ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo u soo gabagabeeyey maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose walaalkan bashiir muxuudiin abu ayman xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya iyadoo qayb ka ah dowraadka silsiladaha ah ee maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu u qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay dowro sharci ah oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan boqol ruux oo isugu jira rag iyo dumar lagu qabtay degmada badhaadhe dadkan ayaa qaatay duruus kala duwan waxaana ka mid ah kitaabka duruusul muhima fadlul cilmi kaydul acdaa iyo kutubo kale muddo saddex maalin oo ay socotay dowladan gogoldhiga u ahayd dib u furida maraakiista iyo madaariista degmada badhaadhe oo xirnaa tan iyo aakhirkii bishii ramadaan ee aynu soo dhaafnay ayaa hadda waxaa dib u bilowday diraasada degmadaasi idaacadda islaamigaha ee andalus ayaa qadka telefoonka kula hadashay suldaan mahad cabdi yuusuf oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxauna faahfaahin ka bixiyey dowlada iyo sidee looga faa'iidaystay waxaan joogaa degmada badhaadhe iyo walaayada jubbada hoose rabadaan tobankii dambe waa ay noo xirnaayeen duruuska iyo markifaadka iyo madrasooyinka kadibna markii ramadaanka uu noo dhammaaday waa si tartishadaa laynoo dhamaatay duruusta dhammaan waa la furay degmada waxaa ku taalla hal markis ah oo rag iyo dumar ay dhigtaan iyo laba maderisa oo ardada caadiga caruuraha ay dhigtaan intaba waa la furay dowraad baa lagu bilaabay oo lagu bilaabay rag iyo dumar saddex maalmood bay dowradaa socotay waxaa ka qayb qaateen oo dowrada ka faa'iidaysteen boqol iyo labaatan qof toddobaatan dumar waaye kontonna rag waaye duruusta lagu qaatay duruusul muhima alwalaa walbaraa waa lagu qaatay si fiican baa looga faa'iidaystay fadlulcilmi baa lagu qaatay kaydul aqdaa waa lagu qaatay alxijaabu sharciyana waa lagu qaatay dhammaanna aad baa looga faa'iidaystay markiska wuxuu ku bilowday dowraadkaas oo ay bixinaysa walaayada si fiicanna waa looga qayb qaatay jazaahum allahu alkhayr dadka aad bay mataqaanaa loogu dhiirigeliyey sidoo kale suldaan mahad ayaa jeediyey talooyin ku socday maktabka dacwada iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoona ugu baaqay inay sii kordhiyaan dowraadka noocan ee loo qabanayo dadka muslimiinta aad baan ugu faraxsannahay aadna baan usoo dhaweyneynaa waxaana leenahay dowraadku waa muhim waxyaalo badan ee mataqaanaa ummadda ay ka faa'iidaysanayso dadka ay ka faa'iidaysanayaan muslimiinta ah dad badan baa ka faa'iidaystay waxaana mataqaanaa annagu lafteedna mataqaanaa waan ka qayb qaadanay in lagu soo qalqaliyo ee mar walbaba dowraadka degmada iyo tuulooyinka dhammaan la wada gaarsiiyo aad baan usoo dhaweyneynaa bulshadana way qabsanaysaa in dowraadka loogu qalqaliyo ee meel walbaba mataqaanaa dowraad loogu qabto aad baa mataqaanaa loogu baraarugsan yahay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu dowlaad kala duwan oo kuwan lamid a u qabtay dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmooyinka kamsuuma iyo xagar ee wilaayadan shukran akhoona bashiir askarta ibiin ah oo ka soo baxday safka cadowga allah ayaa isu soo dhibay wilaayada galgaduud sida faahfaahinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen marwaan maxamed xafidahullah nuur cali xaashi xayre iyo naxar caraale muuse waa laba askari toobadkeenayaal ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaasi oo ka soo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faaruujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta ah askartan taa'ibiinta ah ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur kuwaasoo ka soo baxay safka maleeshiyaadka riddada iyadoona ugu dambayn uu allah waafajiyey inay ka soo baxaan safka cadowga nahar calaalo muuse ayaa markii toobada loo qabtay kadib ka warbixiyey nolosha dhabta ah ee ka jirta safka cadowga iyo xaaladaha aadka u liitay ay ku nool yihiin maleeshiyaadka u adeega gaalada isagoona sidoo kale ka warramay sababaha ku kallifay inuu ka soo baxo safka cadowga anigoo ah magacayga nahar caraalo muuse nimankan markaan soo raacay marka rag dhallinyaro ahoo isla jujuuna isku xaafadnahan oo socdaan iska soo raacay markaas sababtu waxay ahayd wadankiyaa la xuray oo loo socdaahoo waa kaasaha dadka lagu soo wadaya markaas marka dadka qaarna dadaa soo wadahayeenoo soo tashkiiliyaan soo wadahayeenoo ku shaqaysayeen qaarna iskooda isaga soo baxayeenoo inta iska laabta yimaadeen iska laabahayeen markay rabaan anagu rag iska soo socdaan rabna waa iska soo raacnay haddana waa fahm weyn waa nacnay waa iska ka laabanay bartiidaan isaga laabana shaqadayna waxaa isbedelay isbedelka waxuu ahay inaysan macnaha wax khasaaro ay ku jirto faa'iide aysan ku jiran oo aan dadka la sirayo been loo sheegayo waxyaabahan lagu siray bahalkii waxaa ka mid a sida hadda soon male salaad la soomayn la dukamayn waxaa la rabaa la iska sameeyahayay dadka sheeg waxaa ragga dadka la soo waday lacag beenaha loo sheegayo lacagna lacag la siimeyn saas marka rag badanaa uga laabteen oo qaarna wadankooda iska soo adoon oo walaadi usoo dhiibeen qaarna magaalkooda isaga laabteen xamaalagoodii shaqooyinkooda isaga laabteen dad badanoo noocaasa waa arkay waxaa sababtay inaysan macnaha ay sheegaan wax dano aysan iigu jirin oo nafsadiida meel cidlaa ku baxayso oo ay sheegaan wax dano faa'iida aysan ugu jirin oo marka horeba annaga aanan wax dan aanan usoo aadin sidaas darteedan uga laaban sidoo kale nuur cali xaashi xaylo oo isna ah taa'ib kale oo lagu soo bandhigay magaalada ceelbuura ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadkii sida dariiqa ah uga badbaaday weerarkii ka dhacay degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ee sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta isagoona ka warbixiyey sida uu ku badbaaday
anigoo ah nuur cali xaashi xayle oo da'dii ay tahay toban iyo sagaal jir oo ku biiray ciidanka macuusleyda ee dhusmareeb oo uga biiray magaalada ceellehele intii ay joogeen ayaan soo aan galay isla markiina da guri ayaa laygu xiray markii guriga laygu xirana dagaalka ayaa dhacay meel derbiyo soo duweyna ayaan anu ka baxa anigaa lay tashkiiliyey waxaa layidhi meeshaas kasoo tag shaqa iyo waxbaan ku haynaa noo imaad markii aan imaadana anigii qol ayaa laygu xiray qolkii markii laygu xirana dagaalkaas ayaa dhacay intuu dagaalka socda dhan meeshiaan ku jiray meeshaasaan ku jiray aniga darbigii markuu ayuu soo dumaya ani meeshii ka baxa meeshiina waa ka baxay waana ka baxsada halkaas aan u cararay baabuurta meel dhex ayaan ka raacay dhuusamareebaan isugu tagna anuu markaa kasoo tegay waana kasoo baxay ilaa ayaan kasoo fududey waana kasoo baxsada labadan taa'ib ee lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud ayaa ka mid noqonaya askarta taa'ibiinta ah ee toddobaadyadii lasoo dhaafay soo gaarayay wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo soo faaruujinaya safafka riddada shukran akhwana marwaan wilaayada gedo ayaa dowro diini ah usoo gabagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgalla deegaano ka tirsan wilaayadaas cazaam carafaad xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya munaasabaddanoo si heer saraa loo soo agaasimay islamarkaana dowro lagu soo xirayay ciidamada xisbada hay-adda al amru bilmacruuf waa nahyi caniilmunkar ayaa ka dhacday deegaan hoostaga deegaanka tuulo barwaaqo taas oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad ugu horeyn ardayda ayaa soo bandhigay bannaga cilmiyeed ka tarjumayo heerkooda waxbarasho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسألك حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقره ثامن وثلاثون اقرأ هذا الحديث يا أخي الكريم النبي موسى العشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع رواه البخاري ومسلم فصل هذا الحديث يا أخي الكريم
النبي موسى العشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى ولب الأكوري الاستئذان إذن ويديستك ثلاث سدو فإن أذن لك هديلك يذمون به وإلا هديلك إن أذن فرجعنا عن سفيان بن عبد الله الثقفي الأكوري رضي الله عنه الأكرم قال ما قلت يا رسول الله رسولك إلهي قل إن لي أنا في الإسلام إسلام التي قولا هذل لا أسأل ويدان عنه قل كسي أحدا قف أو غيرك غيرك ويدان قال نبو ما بري qul dheh aamantoona rumaydha bilaahi ilaahay rumaydha uma markaas kabacdi istaqim toosnow
mid ka mid a macallimiinta bixinaya dowladda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii lagu qaatay iyo muddadii ay socotay dowladda dowladdan muddada ay socotay waa soddon iyo kow maalmood dowladda waxaa magaceeda u ahaa dowlatu cumar bin khadaab radi allahu canhu شعاركيدنا وحاو أها دورده نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا من غيره أذلنا الله دورده إن شاء الله تعالى دروس لوقاتي وحاكم هاي تفسيرك أو لو جزء قرآنك الكريم كتفسير كيسي وحاكل لوقاتي تصحيح قرآنك إلى سورة البروج kaloo durusta lagu qaatay kamid ahay dowladan muqdisho ee socotay kitaabada kale ah sida siirada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam khulaasatu nuur lyaqiin fi siirati sayid almursaliin laba juz durusta kaloo lagu qaato waxaa kamid ah caqiidada kitaabka usul halaata oo iska leeyahay maxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala saasoo kale khud caqiidadaka min alkitaabi wasunna ayaa lagu qaatay oo iska leeyahay isagana maxamed jamiil zaynu fiqhiga duruus lmuhima licaamat lumma ibnu baaz raxmatullahi caleyhi kutubadaas ayaa lagu qaatay ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoon halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan dhallinyaradii ee meeshan dowlada loogu qabtay awalna waa dhismaayeen haddana wax badan badan badan baa loo faa'iidiyey waa ilaahay waa ku mahadsan subxaana watacaala dhinaca horumadii iyo odayaashii iyo maamulkii iyo maktabkii iyo nadaafka guud oo harakada oo ku dhisan kitaabu yahdi iyo wasayfu yusuf maaragtay ku dhisan waxaan leenahay alxamdulilah baan leenahay waa uga mahad celinaynaa ragga juhdigaas iyo talaad kalaha waxaan leeyahay dhallinyaradan farada badan oo ilaahay subxaana watacaala ku gaarsiiyey oo meeshaas ugu timid dowladana maaragtay loo qabtay waxaan ugu bishaaraynayaa ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan inay hadowgii dalla ay ka adkaadeen oo maanta dad xor ah oo diintoodii difaacday oo dal nabada haysto oo maaragtay barwaaqo haysto oo wax adduunyo oo maanta la raadiyo oo maaragtay ka maqan in cadowgaas uu nasiib baahsan oo la jeliyo dadka uu ku arursaday laga bixiyo ma ogane wax adduunyo maanta la qiimaansado aan maaragtay aysan jirin maaragtay ay yihiin baan ugu bishaaraynaynaa iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray magaalada muqdisho walaalkan yaasir maxamed xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya dilalkaani arxan darrada ah oo ay geysteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada muqdisho dilka koowaad ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho waxaana askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta uu si bareer ah u dilay qof shacab ah oo lagu magacaabi jiray axmed nuur tooxow sidoo kale askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa aabbo waayeel ah ku dilay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta ah ee dilkani arxandarrada ah u geystay aabbahani waayeelka ah ayaa ka tirsanaa nisa waxayna doonayeen in aabbahani ay ka dhacaan taleefankiisa iyagoona sidaasi ku toogtay maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka kala duwan ee ay ku hayaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho ugu dambeyntiina midowda yurub ayaa hakadgeliyey dalkugalka itoobiya xilli uu sii xumaanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya xukuumadda xabashida itoobiya iyo gaalada yurub mar kale walaalkeen bashiir muxiidiin abo ayman xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya sida ay qortay majalada adis standard waxaa la hakiyey fiisaha ama dalkugalka itoobiya ay wataan muwaadiniinta itoobiyaanka ah ee doonaya inay galaan qaar ka mid ah waddamada yurub iyo xitaa qaaradda ameerika war ka soo baxay midowda yurub ayaa lagu sheegay in si kumeel gaar ah loo hakiyey fiisaha itoobiya iyadoona sababta lagu sheegay hoos u dhaca muddooyinkan dambe ku yimid wada shaqaynta dowladda itoobiya iyo midowda yurub golaha midowda yurub ayaa intaasi ku daray in tallaabadan aan la ysaga qaadan si fudud balse ay muddooyinkan dambe socdeen baaritaana ku aadan arrinkan iyadoona ugu dambeyn xalka loo arkay sida muuqata waa sida ay hadalka u dhigeen midowda yurub ayaa intaasi raaciyey in hakinta ku timid fiisaha itoobiya aanan la ogeyn inta ay socon karto maadaama ay u baahan tahay in laga yeesho fadhiyo dhowr ah oo lagu gorfeeyo arrinkan waxaa dhanka kale hadda laga cabsi qabaa in muwaadiniin fara badan oo itoobiyaan ah laga soo ceeriyo waddamada yurub maadaama dalkugalka waddanku uu noqday mid xayiran qofkana uusan awoodin in xitaa arrimo shaqo uu isaga aado waddan kale isagoo jooga qaaradda yurub sida muuqata midowda yurub waxa uu ku dhaqaaqay tallaabo kale oo dhabarjab ku ah dowladda xabashida itoobiya oo muddooyinkan dambe la daalaadhicisay dhaqaale xumi baahsan iyadoona dhanka kale gundaha loo haysto deemo fara badan sida aan la socono xiriirka reer yurub iyo itoobiya waa mid sii xumaanayay muddooyinkii u dambeeyey waxaana abey axmed maxkamadaha qaar ee yurub ka yaala kiisas dhowr ah oo la xiriira dagaalka daran ee uu ka holcinayo gudaha itoobiya tallaabadan waxay mar kale xukuumadda adis ababa ku noqon doontaa mid ay ku weyso dhaqaale fara badan maadaama dalku dadkiisu aysan awood u lahayn inay sameeyaan duulimaadkii ay doonaan laguna soo rogay fiisahoodii xayiraad aan la ogeyn xilliga la qaadi doono dhanka kale waxaa xusid mudan in xukuumadda abiy axmed ay muddooyinkan dambe isku raacraacayaan guuldarooyin dhanka dhaqaalaha ah iyadoo la ogaa wixii dhowaan ka dhex dhacay xukuumadaha nairobi iyo adis ababa kadib markii kenya ay ka laabatay heshiiskii ay etoobiya uga iibsanaysay korontada taasoo la kala saxiixday muddo ka badan labaatan sano ka hor middanna waa dharbaaxadii labaad ee muddo laba bilood gudahood ku dhacday dowladda etoobiya taasoo ay ku weyn doonto sida aan hore usoo xusnayba dhaqaale fara badan oo meel weyn uga soo bixi lahaa xukuumaddan shukran akhwana bashiir warbixintiisaas dhegeystayaal waxay u dambeysay warkeenii subaxnimo ee saakay tan iyo kulantideena dambe war ka lamid intaanu ku kulmi doono sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir